madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada labada kun lix iyo toban ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban islamarkaana arkeen qodobka kow iyo sagaashanaad ee dastuurka federaalka ee qeexaya ilaamaha dowladda federaalka ee jamhuuriyadda ay ku kooban tahay afar sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyey maankana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta cilaamaha dowladda ee hadda jira baarlamanka federaalka iyo madaxweynaha madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan nabaddiino iyo xasilooni aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka madashu waxay guddoomiseen laga bilaabo taariikhday ku dhammaanayso muddada xilhaynta laamaha dowladda ay xilka u sii hayn doonaan ilaa iyo inta natiijada cusub ee doorashada ee laamaha dastuuriga lagu dhawaaqo sida kucad jadwalka ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban heer federaal qodobka labaad dhammaystirka dib weegista dastuurka madashu waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dibweegista dastuurka ee baarlamanka federaalka guddiga madax bannaan ee dibweegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee kasoo qabteen dibweegista dastuurka waxa ay soo jeedinaysaa inay laga maarmaan tahay in laamaha dibweegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dhowaan la dooran doono islamarkaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaad basiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamanka sagaalaad ku ansixiyey kalfadhigiisa sideedaad ee sanadkii labada kun lix iyo tobanka qodobka saddexaad adeegsiga nidaamka awood qaybsiga afar dhibic shan oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed madashu waxay soo dhaweynayaan mabda'a dimuqraadiga ee suuro gelinaya in shacbigu helo fursad uu madaxdiisa si caadila ugu kala doorto barnaamijyo siyaasadeed ay ku kala tartamayaan asxaab siyaasadeed taasoo ah dariiqa ugu habboon ee soomaaliya uga bixi karto nidaamka doorashooyinka ku salaysan afar dhibic shan ee lagu soo meelgaaray sidaa darteed madaxda madasha qaranka waxa ay isku raaceen in la hormariyo dhisidda iyo diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed muddo laba sana gudahood oo ka bilaabata taariikhda la doorto baarlamanka tobnaad haddaba si arrintan loo hirgeliyo qof kastoo musharax ah oo u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo abti qoraal ah oo ku caddaynayo inuu laba sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamanka tobnaad uu xubin ka noqonayo mid ka mida asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay baarlamankana ku mateli doono xisbigiisa xildhibaanada ku guuleysta doorashooyinka ee qalada baarlamanka ee soomaaliya ay ka mid noqon doonaan asxaabta siyaasadeed ugu dambeyn labaatanka oktoobar labada kun sideed iyo tobanka waxaa laga doonayaa in xafiiska guddoonka baarlamanka geeyo caddayn xisbiga siyaasadeed uu xildhibaanku xubinta ka yahay golahana ku matelayo xildhibaankii ku biiri waaya xisbi siyaasadeed muddadaas kadib waxay sababaysaa xilwaayid xubinnimada golaha xildhibaanka ka tirsan yahay kursigaasna doorasho loo diro arrimaha quseeya guddiyada doorashooyinka madashu waxay dhammaystirtay magacyada xubnaha guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed b madashu waxay soo saartay tirada iyo magacyada xubnaha guddiga khilaafaadka waxayna ka dhigtay tirada kow iyo labaatan xubnood halkay markii hore ka ahayd kow iyo toban xubnood sagaal ka mid a guddiga waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka ah halka ay min laba xubnood soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ah ama ka mid noqon doona dowladda federaalka ah c madashu waxay go'aamisay in xarun walba oo doorasho la geeyo saddex xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ah waxayna ku go'aan qaadanayaan cod haldheeri ah d madashu waxay go'aamisay in ciddii cabasho qabta oo u gudbayo guddiga xalinta khilaafaadka la furi doono la furi karo oo keliya marka qofka cabashada qaba bixiyo khidmadda furidda galdacwadeedka oo ah kun dollar qodobka shanaad arrimaha haweenka ee musharaxiinta ah ee u tartamaya labada aqal sidoo kale waxay madashu ku adkeynaysaa odayaasha dhaqanka ee guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha soo socda b xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee la doortay soddon boqolkiiba waa inay ahaadaan haween c afarta beelood beeshiiba haweenka la doorto waa inay noqdaan sideed iyo toban xubnood taasoo ah afar lagu dhubta sideed iyo toban oo u dhiganta laba iyo toddobaatan xubnood d beesha shanaad haweenka la doorto waa inay noqdaan sagaal xubnood si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada labada kun lix iyo tobanka madashu waxay go'aansatay in khidmadaha musharaxnimo haweenka hoos loo dhigo konton boqolkiiba si loo dhiirigeliyo taabagelinta qoondada haweenka ee baarlamanka federaalka f ergada doorashada ee beel walba konton iyo koow xubnood ka kooban ugu yaraan soddon boqolkiiba waa inay noqdaan haween g xubnaha loo soo sharaxayo aqalka sare konton boqolkiiba waa inay noqdaan haween arrimaha beesha banaadiriga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka isagoo la tashanaya oday dhaqameedyada beelaha banaadiriga ee ku jira liiska boqol iyo shan iyo soddonka oday dhaqameed iyo nabaddoonada beesha waxa uu soo magacaabaya afar xubnood oo ah guddiga doorashada ee beesha banaadiriga b saddexaad oday dhaqameedyada banaadiriga ee ku jira liiska boqol iyo shan iyo soddonka oday iyagoo la tashanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddiga doorashada beesha banaadiriga waxay soo xulayaan kow iyo labaatan eego doorasho oo ku salaysan toddoba beel hoosaad oo min saddex xubnood ah toddoba lagu dhigtay saddex oo ah kow iyo labaatan xubnood c ergada doorasho ee ah kow iyo labaatanka xubnood ayaa u codeynaya musharaxiinta u tartamaya inay ka mid noqdaan aqalka sare d odayaasha dhaqanka beesha banaadiriga ee ku jira liiska boqol shan iyo soddonka xubnood oo la tashanaya nabadoonada beelaha banaadiriga ayaa soo magacaabaya musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare e ugu dambeyn waxaa odayaasha dhaqanka loo xilsaaray inay qaybinta kuraastaasi kasoo wada tashadaan meelmarinta kama dambaystahana kusoo wargeliyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya qodobka toddobaad shuruudaha codeynta ee doorashada halkii kursi ee golaha shacabka waxay ansaxaysaa marka ugu yaraan laba musharax ay u tartamaan b madashu waxay go-aamisay in kow iyo konton ergada u codeynaysa halkii kursi ee golaha shacabka ay dhammaantood goobjoog ku noqdaan xarunta doorashada ka dhacayso si ay u codeeyaan c haddii beesha kursiga leh ay tirada kow iyo konton ergo ay buuxin weydo dib baa loo dhigaya kursigaasi waxaana la siinayaa fursad ay kusoo dhammaystiraan tirada konton iyo kow ergo muddada doorashadu socoto